iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee luukos addoonkii boqol u taliyaha waa la bogsiiyey goortuu hadalladiisa ku dhammeeyey dadka dhegaysadkooda ayuu kafarna'um galay boqol u taliya addoonkiisii uu jeclaa ayaa bukay oo dhimashuu u dhowaa goortuu maqlay wax ciise ku saabsan ayuu waayeelladii yahuudda u diray isaga oo ka baryey inuu yimaado oo addoonkiisa bogsiiyo goortay ciise u yimaadeen aad bay u baryeen oo ku yidhaahdeen isagu waa istaahilaa inaad waxaas u yeeshid waayo quruunteenna ayuu jecel yahay oo sunagoog ayuu noo dhisay markaasaa ciise raacay oo isagoo aan guriga ka fogayn ayaa boqol u taliyihii saaxiibo u soo diray oo ku yidhi sayidow ha isdhibin waayo anigu ma istaahilo inaad saqafka gurigayga hoostiisa soo geshid saas aawadeed uma aan malaynaynin inaan istaahilo inaan kuu imaado laakiin hadal dheh mididiinkayguna waa bogsan doonaa waayo anigu waxaan ahay nin laga sarreeyo oo askar baa iga hoosaysa kan waxaan ku idhaahdaa tag wuuna tagaa mid kalena kaalay wuuna yimaadaa mididiinkaygana waxaan samee wuuna sameeyaa goortuu ciise taas maqlay wuu ka yaabay oo intuu dadkii la socday ku jeestay ayuu ku yidhi waxaan idinku leeyahay rumaysad sidaas u weyn oo kale reer binu israa'iil kama dhex helin kuwii la soo dirayna kolkay gurigii ku noqdeen waxay heleen addoonkii oo ladan carmalkiinna in joogtay wiilkeedii waa la soo nooleeyey markii dambe waxaa noqotay inuu galay magaalada na in la odhan jiray waxaana raacay xertiisii iyo dad badanba oo goortuu irriddii magaalada ku soo dhowaaday waxaa dibadda loo waday nin meyd ah oo madi u ahaa hooyadiis iyaduna waxay ahayd carmal oo waxaa iyada la jiray dad badan oo magaalada rabbigu goortuu arkay iyada ayuu u naxariistay oo ku yidhi ha ooyin oo intuu ku soo dhowaaday ayuu taabtay rabrabtii kuwii sidayna way joogsadeen markaasuu yidhi dhallinyarow waxaan kugu leeyahay kac kolkaasaa kii dhintay sare fadhiistay oo bilaabay inuu hadlo oo markaasaa ciise isagii u dhiibay hooyadiis kulligood baqdin baa ku wada dhacday oo ilaah bay ammaaneen iyagoo leh nebi weyn ayaa dhexdeenna ka kacay ilaahna waa soo booqday dadkiisa warkaas isaga ku saabsan ayaa gaadhay yuhuudiye oo dhan iyo dhulka ku wareegsan oo dhan yooxanaa baabtiisaha yooxanaa xertiisa ayaa waxaas oo dhan uga warrantay markaasaa yooxanaa wuxuu u yeedhay laba xertiisii ah oo ciise u soo diray oo ku yidhi miyaa tahay kan imaanaya mise mid kalaannu dhowrnaa nimankii goortay u yimaadeen waxay ku yidhaahdeen yooxanaa baabtiisaha ayaa noo soo kaadiray isagoo leh miyaa tahay kan imaanaya mise mid kalaannu dhowrnaa saacaddaas qudheeda ayuu dad badan ka bogsiiyey bukaankooda iyo cudurradooda iyo jinniyadooda sharka leh indhoolayaal badanna wuxuu ugu roonaaday inay wax arkaan markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi taga oo yooxanaa uga warrama waxaad aragteen iyo waxaad maqasheen kuwii indhaha la'aa wax bay arkaan kuwii lugaha la'aana way socdaan kuwii baraska qabayna waa la nadiifiyey kuwii dhegaha la'aana wax bay maqlaan kuwii dhintayna waa la kiciyey masaakiintana injiilka waa lagu wacdiyaa oo waxaana barakadaysan kan aan iga xumaanin kuwii yooxanaa diray goortay tageen wuxuu bilaabay inuu dadkii badnaa wax uga sheego yooxanaa maxaad cidlada ugu baxdeen ma waxay ahayd inaad soo aragtaan cawsduur dabaylu ruuxayso laakiin maxaad u baxdeen ma waxay ahayd inaad soo aragtaan nin dhar jilicsan qaba kuwa dharka wanaagsan qaba oo hodan ku nool waxay joogaan guryaha boqorrada laakiin maxaad u baxdeen ma waxay ahayd inaad nebi soo aragtaan haah waxaan idinku leeyahay mid nebi ka sarreeya kanu waa kii laga qoray eeg waxaan hortaada soo dirayaa wargeeyahayga kan jidkaaga ku sii diyaargarayn doona hortaada waxaan idinku leeyahay intii dumar ka dhalatay mid yooxanaa ka weyn ma jiro laakiin kan boqortooyada ilaah ugu yar ayaa ka weyn dadkii maqlay oo dhan iyo canshuurqaadayaashiiba waxay caddeeyeen inuu ilaah yahay xaq iyagoo ah kuwii lagu baabtiisay baabtiiskii yooxanaa laakiin farrisiintii iyo kuwii sharciga yaqiin ayaa waanadii ilaah naftooda darteed u diidday iyagoo aan yooxanaa baabtiisin haddaba maxaa nimanka qarnigan u ekaysiiyaa maxay u eg yihiin waxay u eg yihiin carruur suuqa fadhida oo isu yeedhyeedhaysa iyagoo leh biibiilo baannu idin yeedhinnay oo waad ciyaari weydeen waannu baroorannay oo waad ooyi weydeen waayo yooxanaa baabtiisaha waa yimid isagoo aan kibis cunaynin oo aan kamri cabaynin waxaadna tidhaahdaan jinni buu qabaa wiilka aadanuhu waa yimid isagoo wax cunaya oo cabaya waxaadna tidhaahdaan eeg waa nin cir weyn oo kamriya cab ah oo saaxiib la ah canshuurqaadayaal iyo dembiilayaal xikmaddu inay xaq tahay waa laga caddeeyey xaggii carruurteeda oo dhan cagasubkintii ciise iyo masaalka ku saabsan labadii nin oo deynka qabtay farrisiinta midkood ayaa weyddiistay inuu wax la cuno wuuna galay gurigii farrisiga oo cunto u fadhiistay bal eeg naag magaalada joogtay oo dembi lahayd goortay ogaatay inuu gurigii farrisiga cunto u fadhiyo waxay soo qaadatay weel albastar ah oo cadar ku jiro way isdaba taagtay cagihiisa agtooda iyadoo ooyaysa waxayna bilaabtay inay ilmada cagihiisa ku qoyso oo ay timaha madaxeeda ku tirtirto oo cagihiisay dhunkatay oo cadarkii marisay farrisigii u yeedhay isaga goortuu arkay ayuu isla hadlay isagoo leh ninkan hadduu nebi yahay wuu ogaan lahaa naagtan taabtaabatay cid ay tahay iyo waxay tahay inay tahay dembiiley ciise baa u jawaabay oo ku yidhi simonow hal baan ku leeyahay wuxuu yidhi dheh macallimow waxaa jiray amaahiye laba nin amaah ku lahaa mid wuxuu ku lahaa shan boqol oo diinaar midka kalena konton goortii ay waayeen waxay bixiyaan ayuu labadoodiiba u dhaafay haddaba iyamaa ahaan doona kan jacayl badan simoon baa u jawaabay oo ku yidhi waxaan u malaynayaa kan uu wax badan u dhaafay wuxuu ku yidhi si hagaagsan baad u qiyaastay kolkaasuu naagtii u jeestay oo wuxuu simoon ku yidhi naagtan ma aragtaa anigu gurigaagan galay biyo cagahayga iima aad siin laakiin iyadu cagahayga ayay ilmadeeda ku qoysay oo ay timaheeda ku tirtirtay dhunkasho ima aad dhunkan iyaduse tan iyo wakhtigan soo galay kama dayn inay cagahayga dhunkato madaxaygana saliid ma admarin iyaduse cagahayga ayay cadar marisay sidaa darteed waxaan kugu leeyahay dembiyadeedii badnaa waa cafiyan yihiin waayo aad bay u jeclayd kii wax yar loo dhaafay ayaa wax yar jecel wuxuu iyada ku yidhi dembiyadaadii waa cafiyan yihiin kuwii cunto ula fadhiyey waxay bilaabeen inay isku yidhaahdaan yuu yahay kan dembiye cafiye haddana wuxuu naagtii ku yidhi rumaysadkaaga ayaa ku badbaadiyey ee nabad ku tag